halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america hay-adaha amniga soomaaliya ayaa ku sheegay khasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay magaalada in uu dhan yahay siddeed qof oo dhaawaca oo afar ka mid a ay daran yihiin dhaawacooda weerarka dhacay weerarka ayaa wuxuu ka dhacay badnaanka hore ee akademiyada booliska generaalka ah iyo waxaana uu ku soo beegmay iyadoo maalmahan ay jireen qaraxyo laga digayo khubarada ka faaloota amniga ayaa sheegay intani ay qayb ka noqon karto ciidamada mushaahar la-aanta ka cabanaya oo aan si wanaagsan u sugin amniga xilli al-shabaab ay labalaabayso ama sii badinayso weeraradeeda saare cabdi axmed ayaa warbixinta noo diyaarisay qaraxan oo xalay fiidkii laga maqlay magaalada muqdisho jogtiisa sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow goobta qarax uu ka dhacay waxaa la sheegay inay ku dhinteen hal qof sidoo kaleetana toddoba kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay maqaayad la sheegay inay ku taalla agagaarka albaabka xarunta tababarada ciidamada booliiska ee jenaraal kaahiye halkaasi oo ah goob aada loo waardiyeeyo laakiinse taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska zakiye xuseen oo warbaahinta la hadashay ayaa ka hadashay sida qaraxaasi u dhacay iyo saameynta uu reebay waxayna sheegtay in siddeed qof ay ku dhaawacmeen waxaan xaqiijinay inay jiraan dhaawacyo sideed ruux oo afar ka mid ay qabaan dhaawacyo fudud iyo burbur ganacsi yaryar oo meesha ku yaalay ma jiraan ilaa iyo hadda wax dhimasho ah wixii dhankaas kasoo kordhana waan la soo wadaagi doonaa waxaan dhammaan shacabkii iyo bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo waad ogtihiin khatarta ka dhalan karta qaraxyada labaad ee lala beegsado dadka kusoo xuma goobtuu qaraxa hore ka dhacay waxaad markhaati ka tihiin in dad badan ay suxufiyi ku jiraan inay noogu dhinteen weeraro noocaaneyta ah sidaas darteed annagoo ku dadaalayna badbaadinta shacabka iyo suxufiyiintaba waxaan idin wargelinaynaa in ciidamada aan ogolaan doonin in goobaha qaraxyada ka dhacaan lagu soo yaaco ilaa iyo aan ku hubin inuuna qarax kale goobta uuna yaalin qaraxan waxa uu yimid toddobaadkan iyadoo isla taliya ku-xigeenka booliiska zakiye xuseen ay ku dhawaaqday maalnimadii arbacadii inay jiraan gaadiid laga shakisan yahay oo gudaha magaalada muqdisho lagu sheegay oo qaraxyo wado waxaa sidoo kale qaraxan uu dhacay xilli howlgallo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho oo sugista amniga ah ay ka jireen dhinaca kale goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd mid si weyn loo ilaaliyo ayaa dad badani waxa ay su-aal ka keeneen siday ugu suurowday in ilankeeda ay gaaraan koox wadato qaraxyo gaari haddaba maxaa sahlaya weerarada al-shabaab korneyl cabdulaahi cali macow waxa uu sababaynayaa in al-shabaab awoodoodii qaraxyada ay isugu geeyeen gudaha magaalada muqdisho maalin walbana ay ka geystaan qaraxyo iyada oo laga soo oriyey ayuu yidhi dhulkii keenta ahaa ee baadiyaha gaar ahaanna gobollada ku dhowdhow magaalada muqdisho oo duqeymo ay ka dhacayeen waayadan iyo sidoo kale waxa uu yidhi ciidamada aanan helin wax mushaaraada oo u muuqda qaarkood in sugista amniga ay ka meermeereen hadda ka horna markii ay duqeynta ay ku badatay wareysiyaal aan hore u dhiibay waxa waaya cadowgii oo markii la garaacay meelahii iyo maarata tababarada ay ku samaynayeen iyo meelihii ay deganaayeen ay kasoo abaabulayeen qaraxyada waxa ay soo galeen maxaa caasimaday soo galeen dhammaantood intii maarata qaraxyada samaynaysa iyo kuwii dilalka qorshaysa samaynaya magaalada ayay soo galeen marka waxa waaya dagaalkii wuxuu usoo wuxuu usoo guuray iyo dilalka qorshaysnaa ee qaraxyada waxay usoo guureen magaalada muqdisho usoo guureen ay usoo guureen waxa waaya dhibka ugu weyn oo oo meesha taagana waxa waaya sirdoonka ka muuqda haba haba iyo maaragtay duruufo haysta ciidanka aawis ayay maaragtay waajibaadkooda u gudan layihiin iyo dadka loo dhiibay inay maaragtay hogaamiyaan ciidanka aan wax aqoona aan u lahayn laakiinse taliya ku-xigeen zakiya xuseen ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ee ka codsanaysa shacabka weli inay la shaqeeyaan waxaan ku talinaynaa in shacabweynaha soomaaliyeed inay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta gawaarida iyo meelaha ay dhigayaan maadaama ay marar badan dhacdo in qaraxyo looga xira ugu dambeyntiina waxaan mar labaad uga mahadcelinaynaa shacabweynaha iyo warbaahinta soomaaliyeed sida wanaagsan ay noola shaqeeyaan iyo dulqaadka ay noo muujiyeen intay howlgalladan socdaan al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan sidii caadada ahaydba haddaba maxaa la gudban dowladda soomaaliya xilli ay sugaysa ammaanka weli mar haddii ay jiraan qaraxyadii iyo ammaan darradii waa kan mar kale korneyl macow dowladda waxaa la gudboon marka ugu horeysa in hay-adaha ammaanka ay u dhiibaan dad professional oo shaqadan yaqaano hogaaminta muxuu ahaa sirdoonka iyo iyo xog ururinta cadowga cadowga muxuu ahaa markii uu kusoo weerarayo sahan ayuu soo aadaa sahankaa ka hortegidiisu waa inuu ku diyaarsan yahay laakiinse wax walba oo maaragtay la samayn ay dowladda ay samayn karto waa in maaragtay ciidamada la dhaqaaleeyo oo dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo si ay maaragtay u gutaan waajibaadkooda shaqo oo ah inay ammaanka muwaadinka ay sugaan laakiin sidaa hadda ay ku socdaan ama ay ahaan jirtayba marnaba ma filaayo maaragtay in oo qaraxyadan iyo dilalka qorshaysan ee magaalada muqdisho ay ka badbaadayso weerarada al-shabaab ee geestaan ayaa waayadan dambe waxa ay si weyn ula bartilmaameedsanayaan xarumaha dowladda goobaha ay weerareen waxaa ka mid ahaa saldhigyo ciidan kuwo tababar iyo sidoo kaleeto wasaarad gudaheed wax ka yar bil